galab wanaagsan mar kale dhegeystayaal xisbiyada mucaaradka somalilan ayaa soo dhoweeyey baaq maalintii shalay ay xukuumaddu ku fidisay gogol wadahadal oo laga yeesho khilaafka ka dhashay muddo kordhinta dhinaca kalena warmurtiyad wadajira oo kasoo baxay toddoba dal oo somalilan taageeraya qaramada midoobey ayaa ku baaqay in miiska wadahadalka la isugu yimaado si looga wada xaajoodo wakhtiga doorashada iyo muddo kordhinta dhinaca kalena guddoomiyaha xisbiga mucaaradka ee ucid faysal cali waraabe oo v o a u warramay ayaa soo dhoweeyey islamarkaasna sheegay in wakhtigii ay horey guddiga doorashooyinka u qabteen ay taagan yihiin wariyaha v o eda hargeysa cabdixakiim maxamuud shirwac oo guddoomiyaha waraystay ayaa ugu horreyn weydiiyey siday u arkaan gogosha loo fidiyey horta baaq waanu soo dhaweyneynaa inkastoo anagu marka hore aanu bilawnay magaa dadaalka oo cid ahaan bilawnay horena labada xusa xusbi kale kulmiya uu yeernay wadani marka waxa weeye waa habkii anagu aynu somaliland ku nooleed baa weye in la wada tashado markay timaado khilaaf ra'yi isdhaafsanay in gogosha wada fadhiisto oo la naaqasho qof kastaba mowqifkiisa sheego oo xusbi kastaba sheego oo waxaynu distoorkeena u sheegayo diinteena u sheegayso in la wada shooraa in la wada tashadaa in la wada arrinsadaa in markaa tii khayr badan dalka dee dadka u dan leh la horeysiiya wax kastana laga horeysiiya danta dalka oon damaca bini aadamka dhulka la dhigaa
dabcan muddo kordhintay ka timi buuqa iyo weliba khilaafka iyo in xaaladdu halkan gaadho maxaad ka filaysaan wadahadalkan in laga wada hadlo insha allahu tacaala annagu dowladdan waxa weeye xilkeeda ka soo bixi weyde shan sano ayay fadhiday waxay shantaasa inay samayso wixii doorasho u soo socota xitaa waxay ahayd lacagta deeqayaashu bixinayaan inay iyadu bixiseen intay meel account u furto ay sanadkiiba tiraahdo waa intaas inagu soo socotee diiwaangelintii aan shan milyan u dhigno shan sannadood markaa min shan milyan u dhigtid sanadkii haddee waa shan iyo labaatan milyan dadkan maanta gacanta nimerojey ka cabanayaan meeshuu ka bixi lahay oo waxaan totally wuxuu dhinaya haysan lahayn haddii waa laynala leeyahay ina ina ka xanaaqaan maaha dadka waxay nala lahaa markay war waxaan lacag baanu ku bixinay ishagaajiya in la yidhahaa bulshada caalamku inoo dictate garanaysa maaha bulshada caalamku inaga inoo digtay soomaaliya u digtay galasoo samaysay inagana waxayna samaysanay laakiin haddii la heshiin waayo oo dee afkaartii iyo aaraadii kala fogaato konsas la gaari waayo maana taas iimanayn horta berigii hore anaa u yeeray anaa berig oo yeeray taa aan u yeerayna lix xubnood waxay wax kale maahayn wadaad iyo waranlaba waan ka quusanay berigaa dowladii udub tan hadda waxaan ku wadnaa wadi waranley baan ku wadnaa weli may gaadhin wadaadka xitaa labaatanka bisha haddii aanay insha allahu tacala waan jecel wax ka soo hagaagaan ay ka soo hagaagin oo ay caqli yeelan waayaan caqli ma laha dadka kule shan sano wax samayn weyne sanad baa loogu daray haddana waxaan ugu darnay lix bilood shan bilood shan iyo toban bilood haddana afar bilood kaceen waxaas wax bini aadamnimo caqli maha madaxweyne waanu tegey waanu tegey waxaan tusay waxay nagu xeeraysan hareeraha waxay naga xigan bariga galbeed waxay naga socdaa haddaynu waxa aynu inagu midoobin oo khilaafkeena aynun tuurin oynu danta ummadda ka horeysiinin oo qof dan dooniya aan madaxweyne wasaqeeyo waxa weeye dee waa layna qabsan doonaa marka waxa weeye waxaan jecelnahay madaxweynuhu waa nin macaan waa nin hore uu soo martay kordhisna ma raba isagu maanta hadduu ogyahay in wax la samaynayo december ay ku dhacayso waa diyaar dad isle dowladdan baa isku dambaysay dowladda xil idiin dhiibtaa oo doonaysa meesha sii fadhiyaan laakiin ma ogolaanayno waxaan doonaa inaanu isku nimaadno in waktiga korino waktiga aan ku heshiino ee commissionku uu sameeyey anagaas keenay berigii inaan lagu daro waxoogaa soo may qaadan waayin hadda tii commissionka aya anagu aanu taagana tii commissionka ayaa ayaa ah sharciya ta guurtu sharci maaha sharci guurtu marka aan commissionku qaban bay qaban karaan laakiin ore waa laynoo sheegay waxa la yidhi waxaan ku qabanaa sanad gudihii magaa maxaa guurtida totosebentinkii gaarsiiyey marka anu waxaan u arkaa inaan insha allahu tacaala inaan ilaahay tala saarano inaynu caqli yeelano in dan shakshaad la horeysiin in dadka ummadda la horeysiiya inaynu khilaafka dhexdeena joojinaa si aynu ugu baxno inaynu challengeka dibadda inaga jira aynu wajahno
kaasi waxa uu ahaa guddoomiyaha xisbiga mucaaradka ee ucid faysal cali waraabe oo u warramayay wariyaha v o eda ee hargeysa cabdixakiim maxamuud sharwac